gaan leenahay ciidanku inay ciidanka dawladda yihiin iyo gaadiidkii maaragtay ciidanka nabadgelyada oo dawladda iyo dharkoodii ayaa meesha maaragtay yaallo oo had wax annagu aan garan weynay iyo cid kaloo soo duushay ma ay jirin laakiin marka aan soo baxnay anu kulley qof si gaara aan ciidanka aga aqoonsaday ma jirin laakiin waa isu sheegnay inaan xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo u maaragtay dad noocaasoo isugu jira aan nahay oo meesha joogno waxaana u sheegay isagana wuu sheegay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur in uu maaragtay uu dhaawacan yahay anna waa ku adkeeyey dadkii kolba aan markaa u malay inay saraakiisha ciidanka watay ay ahaayeen siyaasigan inuu dhaawacan yahay uu mudan yahay maaragtay ixtiraamkiisa iyo nabadgelyadiisa intaas kadib ciidamadii de kulle waa ciidamada maaragtay wejigooda qofna lagama aqoonsan karo oo wejiga waxaa ugu xiran maaragtay dhar madow ayaa ugu xiran waxay amreen marka in gaarigii oo ciidanka horey laga saaro cabdiraxmaan cabdishakuur maya de gaariga marba haddii de ciidanku maxay ahayd u muuqdeen in asaga taargetka uu ahaa waxay saareen gaarigii ayay saareen gaarigana shilka ayay maaragta ka saareen isagana ayay u sheegay inuu dhaawac yahay cabdiraxmaan cabdishakuurna qof maqalkiisa iyo muuqaalkiisa uu qarsan yahay ma ahan dhirirkiisana qof uu qarsan